waa mahadsantahay shirkii konton saddexaadan caadiga ahayna wasiirada arrimaha dibadda iyo gaarka waa uu soo gabagaboobay waxaana kasoo baxay qodobo dhowra ama warmurtiyeed ku saabsan arrimaha dalka soomaaliya maadaama shirkan ajendiisa weyn uu ahaa arrimaha dalka soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in igaad ay weyn ku taageersantaha mar walbana xushmeynayso xornimada dalka soomaaliya ayna si weyn soo dhaweynayso dadaalkii dowladda soomaaliya ee dhowaan ay sameeyeen ee ku aadanaa in khilaafadadii soo baxayay gooraha maalmahan dhaweeyed lagu xaliyo qaab waafaqsan shuruucda dalka amaba nidaamka siyaasadeed dalka u degan iyo guud ahaanba warbixinta dowladda iyo guulaha ay ka gaartay dhinacyada siyaasadda dib u heshiisiinta dib u dhiska iyo weliba tallaabooyinka la doonayo in ciidamada soomaaliya looga dhigo ciidamo qaran halkaasaan ay yihiin ciidamo boqolo kala duwan ka tirsan marka waxaa socda nidaam ah in ciidamadan ay noqdaan ciidamo qaranka uu leeyahay oo markaasi yeelan doona nidaamkii lagu yaqaano ciidamo qaran oo waddan ka jira
waa gartaa hadda wasiiradii kulanka ka qayb gala halkey joogaan wasiiradii weli magaalada muqdisho ayay ku sugan yihiin maadaama kulanka uu maalin soconayo kulankaa markuu dhammaado kadib ayayna kama baxi doonaan dalka soomaaliya inshalka maalin ayuu ahaa wuxuuna ku saabsanaa arrimaha dalka soomaaliya shirkiina waa lasoo gebagabeeyey waxa weji labaad oo jirana runtii meelan ku hayno ma nidaamkooda u degan ayaa ah in marba shir wasiiro arrimaha dibadda la qabto shirka madaxdana waqti kale oo gaar ah loo qabto waa gartay soomaaliya maxay hadda ka faa'iiday shirkan maanta muqdisho ka dhacay shirkan muhiim ayuu u ahaa soomaaliya maadaama qabashadiisa ay ka dhigan tahay in haatan soomaaliya dalalka beesha caalamka ay kalsoonideedaada u qaadi doonaan oo ah in nabadgelyada iyo arrimaha siyaasadda horumar laga sameeyay marka aqoonsigaasi dalalka beesha caalamka ayaa keentay in ay kasoo qayb galaan amaba ay wadamadaas ku dhiira inay soomaaliya yimaadaan salaamka dalalka soomaaliya shirka wasiirada arrimaha dibadda